assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii sagaalaad ee kitaabka نخبة الفكر للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى
mar kasta marka marduud buu noqonaya saas daraaddeed in jarxigaa la ixtimaaliyo oo jarxigaa lagu camalfalo ayaa ka wanaagsan in la ihmaaliyo mar haddaan mucaarado noo hayn wax ka hor imaanaya mar hadduusan meesha weli imaanin jarxigu marka hadduu mufasar yahay tacdiilka waa laga hormarinaya hadduusan mufasar ahaynna waxaa la hormarinayaa tacdiilkaa la hormarinaya haddii uu tacdiil keligii yahayna waa la ictimaadaya hadduu yahay jarxi keligiina waa la ictimaadaya intaa wey intuu macnaa kuuleeyahay waljarxu jarxigii iyo wax kashaki raawi wax laga sheegay muqadamun waa la hormarinaya cala tacdiili baa laga hormarinaya in sadara weeye hadduu soo fulo jarxigii mubayanan xaal uu yahay mid fasiran markaasaa tacdiilka laga hormarinaya mid fasiran hadduu yahay min caarifinna weliba uu ka soo fulo nin yaqaana biasbaabihi asbaabta jarxiga nin yaqaana oo caalima waa inuu ka soo fulo mau jeedaa mufasirna waa inuu yahay markaasaa waxaa laga hormarinayaa tacdiilka laga hormarinaya waxaad ka fahmaysaa oo mafhuumka cibaarada uu yahay haddii uusan jarxigu mufasar ahayn waxaa la hormarinayaa tacdiilkaa la hormarinaya waa mafhuumka cibaarada mafhuumkeeda wey wuxuu ku yidhi marka fain khala haddii uu ka khaali noqdo oo ka madhnaado can itacdiili jarxi mooye tacdiilba looma hayo qubila waa la aqbalayaa jarxigii mujmalan xaalu yahay mid duuduuban walow yuusan fasirnaaninba marba haddaan tacdiil loo haynin jarxi keliya loo hayo jarxigaasaa la aqbalayaa haba duuduubnaade cala lmukhtaari sida la doortay buu kuleeyay khilaaf baa ku jira iyada faslun wa min almuhimi macrifatu kuna lmusamiin wa asmaai wa asmaa'i lmukaniin mukaniin mise mukanayn musamayn miyuu le musamayn miyuu le mise musamiin faslun yani waxa weeye dabacaadka haddii aadan macnaha waxa iska kontaroolin khaladaad badan baad geli khaasatan khaladaad naxweeda geli khaasatan waayahan dambe dabacaadka soo baxaya waa iska dabacaad tijaari ah wey maa yahimuhu shaqadiisa ma ah isagu lacag buu ka raadinaya saa daraaddeed uu iska dabcinaya khalad ha ku dabciyo xarako khalad ha ku dabciyo maujeeda xaraf ha ka dhaco wuxuu shaqadiisa ma ah lacagtaa kasoo gelaysa isagu danaynaya laakiin waagii hore waxaa ka shaqayn jiray oon dadculi baa ka shaqayn jiray saa daraaddeed inaadan macnaha waxa weeye aadan dabcada un dabagelin waa daruuri ood iska ilaalisa maaratay xarakaadka wa min almuhimi waxyaalaha muhimka waxaa ka mid a macrifatu kuna lmusamayn kuwa la magacaabay kunyadooda barashadeeda wa asmaau lmukanayn kuwa kunyada leh magacyahooda barashadeedana iyadana waxyaalaha muhimkay ka mid tahay iyo waman cid barashadiina waxyaalaha muhimkay ka mid tahay ismuhu magaciisu kunyatu uu yahay magac kaleo male kunyada magaco iyo waman ruux kasurad ay badatay kunaahu kunyadiinkiisa ay bateen aw amate nucuutuhu tilmaamihiisii ay bateen waman aha hoos buu igu qoraya lakin korka uu ka tegay waman ikhtalafa waman ikhtulifa cidda laysku khilaafay fii kunyati kunyadiisa laysku khilaafay iyadana barashadeeda muhimkay ka mid tahay waman katurad kunaahu kunyooyinkiisu ninkay bateen barashadeeduna waxyaalaha muhimkay ka mid tahay aw nucuutuhu ama tilmaamihiisu ay bateen waman waafaqad ninkay waafaqday kunyatuhu yacni kunyadiisu isma abiihi aabihi magaciisa ay waafaqday aw bilcagsi ama magaciisibaa kunyadii aabihii waafaqday wey macnaha intaasoo dhan barashadeeda waxyaalaha muhimkay ka mid tahay yani waxyaalaha muhimka barashadooda waxaa ka mida buu ku yidhi kuwa magacooda ku caanbaxay kunyadooda la barto maujeeda macrifatu kuna lmusamin waxa weeye ninka magaciisaa lagu yaqaana kunyadiisa inaad barato waxyaalaha muhimkay ka mid tahay wa asmaa'i lmukanina waxa weeye kuwa kunyadooda ku caanbaxay kunyada macnaa waxa weye ruuxa in loo nisbeeyo ilmihiisa ama aabihii ama waxsaas o kaleta la yidhahdo abuu fulaan oo kaleeto ama ummu fulaanin la yidhahdo ma ujeeda saasoo kaleeta la yidhahdo kunyada middaasaa lahaa marka ninka magaciisa ku caanbaxay in kunyadiisa aada barato iyadana muhim wey ka kunyadiisa ku caanbaxay oo kunyadaasoo caan ku yahay magaciisa inaad barato iyadana waxyaalaha muhimkay ka mid iyo ninkay magaciisa iyo kunyadiisu ay isku midka yihiin wax kaleba looma yaqaano magacaa unbaa loo yaqaanaa kunyadiisa iyo magaciisu waa isku mid waa yar yihiin rag noocaasa laakiin waa jira iyo qaarka ay kunyadoodu fara badan tahay hal kunya keliya male kunyooyin fara badan buu leeyahay masalan waxa weeye ibnu jurayj oo lagu kumidaaliyey abulweliidna waa la dhaha abukhaalidna waa la dhaha inaad kunyooyinkooda kuwa kunyooyinkoodu badan yihiin baratana waa muhim ninka kunyadiisa laysku khilaafay isagana inaad barato waa muhim kunyadiisu ma abu hebel baa mise waa abu fulaan mise waa abu fulaan inaad barato iyadana waa muhim ninka tilmaamihiisu ay badan yihiin iyo macnaha waxa weeye naanaystiisu badan tahay isagana inaad barato waa muhim ninka kunyadiisa iyo magaca aabihii ay iswaafaqsan yihin inaad barato iyadana waa muhim magicii aabihii iyo kunyadiisi baa iswaafaqay sida wuxuu ku mihaaliyey abu isxaaq ibraahim ibnu isxaaq kunyadiisi waxa weeye abu isxaaq soo ma aabihiina maxaa la yidhahdaa isxaaq baa la dhahaa ujeeda kunyadiisii sidaa cagsigeedna iyadana waa suurtagal cagsigeed macnaheedu waxa weeye in isaga yacni waxa weeye magaciisii iyo waxaa iswaafaqay kunyadii aabihii aabihii kunyadiisii iyo waxaa iswaafaqay isaga magaciisii مثلا إسحاق ابن أبي إسحاق السبيعي مجعيس سنة على لها إسحاق أبيه كنيدي سنة على لها أبو إسحاق وكذا كنيدي أبيه يوحى سوى فقدين مجعيسي عكس بساس ولا كذا أو أمثل كنيته كنيدي سأيا كنية زوجتي إساقي زوجتي سأسكو كنيا أو كذا سيدا مثلا أبو سلمة يو أم سلمة أبو سلمة يو أم سلمة zawjadiisii wey labadoodaba hal macnaa waxa way kunya wada leeyihi iyo waman iyo waman nusiba cidda loo tiiriyey ilaa gayri abiihi aabbihii cid aan ahayn baa loo tiiriyey aabbihii baad laakiin adigu moodi ujeeda aabbihii cid aan ahayn ayaa loo tiiriyey kalmiqdaad ibnu lswad yuu ku miaaliyey almiqdaad ibnu lswad aswadkan loo tiiriyey wuxuu ahaa mid wiil ka dhigtay qabla alislaam yuu wiil ka dhigtay yacni qadiyatu tabani oo qur-aanku ka hadlay waad kusinti man malanaya tabani buu ku sameeyey aswadkani ee aabihii ma ee waxaa la yidhahdaa asalkiisa almiqdaad ibnu camar baa la dhaha almiqdaad ibnu cumar baa la dhaha saas wey aw amase ilaa ummihi hooyadii baa loo nisbeeyey oo loo tiiriyey macnaha sida matalan ismaaciil ibnu culaya oo kaleeto ismaaciil ibnu ibraahim ibnu muqsam baa la yidhahdaa ibnu culaya waliba ayaydii inay dhihi jireen baan mooday yacni hooyadii baa loo nisbeeyey wuu ka cano canoon jiraa la yidhahda aw amase ilaa gayri ma shay kayrkii baa loo nisbeeyey yasbiqu u horumaraya ila alfahmi shay fahmiga u degdegaya shay aan ahayn baa loo tiiriyey maalan yaa raawigii loo nisbeeyey maalan kalxadaa xadaaga waxaa la ihahdaa kabatolaha maujeeda khaalidin alxadaa baa jira marka waxaad moodi marka xadaagan loo nisbeeyey inuu kabaha toli jira ad moodi fahmiga marka ugu horeysa nisbada ka kuusoo degdegaya markaad alxadaa maqasho maadaama kabatolo lagu dhaho luqada carabiga waxaas dihi kabuu toli jiray mase ahaa sidaas ee waxa loogu bixiya waxa weeye kuwa kabaha tol uu la fadhiisan jiray ujeedaa saaxiibe ahay marka waa la fadhiisan jiray saasaa marka xadaa loogu magacaabo nin kalaa jira isagana maxamed baa dhihi jiray addaal addaal ujeeda daal macnaha waxa weye daal markaad maqasho nin baadiyeysan baad u fahminaya oo lunsan saas ma aha waa isagoo yarbu macnaha waxa weye habaabay oo lumay markaasaa daal loo bixiyey ujeeda waxaa la mida maalan waxa weye sulaymaan taymi oo kaleeto qabiiladii reer taymi la yhahda in loo nisbiya ad moodeysa mase ah kamuu dhalanin qabiilada iyada ma marka sidaas weeyaan muusan ka dhalanin laakiin waxa weeye uu la deganaan jiray saasa marka lagu nisbeeyey wa ilaa gayri ma aw amase ilaa gayri ma shay gayrkii baa loo nisbeeyey yasbiqu u degdegahaya ila alfahmi fahmiga shay u degdegaya shay aan ahayn baa maalan loo nisbeeyey isagana inaad barato waxyaalaha muhimkay ka mid tahay waman cid inaad baratana waxyaalaha muhimkay ka mid tahay ittafaqa uu waafaqay ismuhu magaciisa iyo wasmu abiihi aabihii magaciisa iyo wajadihi awowgii awowgii iyo isaga iyo aabihii intuba waa isku magac wuxuu ku mihaaliyey alxasan ibnu lxasan ibnu lxasan ibnu caliy ibnu abi aalib ujeed aabihii iyo isaga iyo awowgii baa isku magac aw amase isma shaykhii man ittafaqa cidduu iswaafaqay ismu shaykihi shaykii magaciisa ayaa iswaafaqay iyo wa shaykhu shaykihi sheekhiisa sheekhiisa magaciisa iswaafaqay fasaacida iyo ka kor isagii iyo sheekiisa iyo sheekiisii labaad ayaa isku wada magaca ayadana inaad baratay iyadana waa muhim buu leeyahy saas weya wuxuu iyadana ku miaalinayaa can cimraan cimraan can cimraan can cimraan saddex cimraan oo kale warinaysa cimraanka hore cimraan qasiir baa la dhahaa ujeeda aburaja alcuqaaridi labaad waxaa la yidhahdaa cimraan ibnu xusein ka labaad baa aburaja alcuqaaridi la yidhahdaa rijaal saxiix buu kamid rijaal kutub sid buu ka mid yahay ka horena qasiir baa la yidhahdaa ka kalena waa saxaabigii macruufka ah waxaa la mida sulaymaan can sulaymaan can sulaymaan ka hore waxaa la yidhahda sulaymaan ibnu axmed aلطabarani saaxib alwsat ujeeda ka labaadna waxa weeye ibnu axmed alwasiti waa sheekiisa ka kalena waxa weeye ibnu cabdiraxmaan addimishqi waxyaalaha aad inaad barato muhimka u abay ka mid waa la daaifta waxyaalaha cajaa'ibka ka mid waman ittafaqa waxaa yalaha muhimka waxaa ka mid a in aad barato man ittafaqa cidduu iswaafaqay ismu shaykhihi sheekiisa magaciisii iyo waraawi ka ka warinaya canhu isaga ardaygiisa isaga ka warinaya iyo sheekiisii baa isku magac noqday isaguna waa dhex yaallaa waa magac isagu macnaha waxa weeye labadooda midaan ahayn laakiin sheekiisii iyo ardaygiisii baa isku magac noqday iyadana inaad barato waa muhim buu kuleeyay balla daa'iftaasi waxa weeye mucadidiintu baabkan oo kale markaa joogto waxaad isleedahay runtii intay axaadiidkii ka shaqeeyeen oy dhinac iska dhigeen yaa waxay u bahayaan maaragtay fakahaad ujeeda waa ku fakahaysanaya dhinac bay iska dhigeen xadiidkii rasuulka sal lla alay waslam iyo raggiisii iyo wax kasta intay ka shaqeeyeen markaasaa waxay u baxeen abwaab kaleeto oo macnaha waxa weeye ayada lafteedu macnaha waxa weye ahmiyad aan ahmiyad yarayn laakiin waxa weeye aada isleedahay runtii waxa weeye juhdigooda ad ku ictiraafaysaa iyo siday uga shaqeeyeen xadidka rasuulka sal lla alay waslam kaasoo kaleeto wuxuu ku miaaliyey ninka ardaygiisi iyo sheekiisu ay macnaha iswaafaqeen wuxuu ku miaaliyey bukhaari oo kaleeto muslim buu ka wariyaa muslimna waa ka wariya muslimka uu ka wariyey waa muslim ibni ibraahim alfarahidi imaamu muslim oo saaxibu saxiixana waa ka wariya ujeeda waa laba marka imaamu muslim ila arday buu ahaa inkastoo kitaabkiisa saxiixa uusan axaadiis kaga warin muxuu imaamu muslim maadaama bukhaari uu sheekh u ahaa oo bukhaari sheekhiisa u ahaa muxuu ugaga warin waaya kitaabka saxiixa hal xadiid ma ku jira oo bukhaari uu ka warinayo kuma jiro muxuu uga warin waaya yaa garanaya ya maya maslatulcancana ma saas wey waxaa isqabtay bukhaari iyo yaxya ibnu muxuu ahaa maxamed ibnu yaxya aduhli oo labadooda sheekh ay u ahaayeen mas'ale marka waxay isku qalteen lafd lqur'aan la yidhahdo muctasiladu ay aada u isaareeyeen waxaa la leeyahay markaa sida xaafid uu leeyahay waxa uu muslim uga warin waaye bukhaari wuxuu cadaalad u sameeyey markii macnaha waxa weeye uu bukhaari tegey ciraaq tegey ayaa isku dhacay labada sheekh bukhaari marka waxa weye wadankii ciraaq oo dhan wuxuu uga hijrooday isku dhacida ay isugu dhaceen duhli ay isugu dhaceen muslim marka wuxuu arday usii ahaa duhli buu arday usii ahaa bukhaari markuu soo galay oo isku dhaceen labadii sheekh ayaa duhli wuxuu yidhi nin kasta oo ninka majliskiisa xaadiro hanaga soo xaadir buu yihi meesha nada hayga imaanin ujeeda jalsada hayga imaanin yacni culimmadu baawar bay lahaan jireen waagii hore jalsadiisa ninka uu ka caydhiyo waa laga caydhay laakiin maanta ninkii jalsada ka kaca la yidhahdo kama kaca ayaa kugu filan ujeeda yani waxay ka mid tahay imaam النasaa-i oo kaleeto ladaa'iftay ka mid tahay waxaa dhici jirtay inuu yidhaahdo xadaثanii اlxaariث الmiskiin ama xaariث الmiskiin ayaan ii waramay isagoo lagu dul akriyayaan maqlay xaariث الmiskiin shuyuukhdiisa ka mid ahayd yani imaam النasaa-i oo iska dhar dhar baaliyeysan iska yara qaba yaa xalqada xaadiray markaasuu is yidhi waa jaajuus ujeeda waa jaajuus waxa weeye uu boqorku soo dirsaday is yidhi markaasuu caadiyey nasaa-i marka wuxuu samayn jiray intuu gadaal fadhiiso derbiga gadaashiisa fadhiiso iyuu halkaa darsiga ka dhegeysan jiray ujeeda marka waxa weeye adiga labadii imaam markay isku dhaceen oo macnaha uu ka tegey muslim markaa markuu maqlay hadalkii duhli uu ku hadlay ayuu marka intuu maryihiisa qaatay buu iska kacay ujeeda jalsadii dhannayd waa iskaga tegey insaaf buu marka sameeyey bukhaarina waxa muusan ka warinin maxamed ibnu yaxya duhlina waxa muusan ka warinin labadiisaa sheekh marka insaaf u samaynaya maala sababku kaas wey taasaa ka mida markaa miaalka isaga maarata waa iska isdiraad wey wa macrifati alasmaa'i almujaradati walmufrada waxaa ka mida waxyaalaha muhimkaa barashadeed taasoo kale tusaalooyin badan buu ka bixinaya tusaalooyinka waxaa ka mid a maalan yaxya ibnu abi kadiir waxaa ka warinaya hishaam hishaamna wuu ka warinaya hishaamka uu ka warinaya waa hishaam ibnu curwa hishaamka siday ka warinayaan waxa weeye waa hishaam ibnu cabdillaahi distawaa'i kaas wey waa isku magac marka waxaa ka mid a waxyaalaha muhimkaa barashadooda macrifatu alasmaa'i almujarada macrifatu alasmaa magacyaha barashadoodii almujaradati ee macnaha la keli yeelay waa asmaada yani ruwaadda asmaadoodii wey oo macnaha kunyo iyo nisbo iyo aysan ku jirin iyo walmufradati asmaadii keliyeysatay ama la keli yeelay midda hore waa dhartirayd wey asmaada qaawan asmaadoo qaawan oo waxba aylasan la socni wey midda dambe almufradati uu ku yidhina waa asmaada shaadka ah wey asmaada shaadkee raawigu uu la keli yahay oo aan lala wadaagin wey ujeeda matala wuxuu ku midaaliye oo kaleeto yani waxa weeye magac sander la yidhahdo o kaleeto sander sander magaca keligii baa la dhahaa ninka loogu hayo waxaa kaloo ku mithaaliyey sudqi bn cabdillaah sudqi magac kale nin kaloo la yidhahda ma jiro asmaau mufrada saas ula jeeda marka waa magac nin mooyaane cid kaloo la wadaagta aan lahaynin wey asmaada mujaradadana wuxuu ula jeedaa asmaadii ruwaada oo qaawan oo keligeeda macnaha waxa weeyaan magacii oo kunyo iyo nisbo iyo waxba aysan la socon ama hala socdeena magacyihii uula jeedaa marka saas wey asmaada ruwaadda marka maga kitaab fara badan baa laga alifeeyey saas wey kitaab badan baa laga alifay waxaa ka mid a kitaabta dabaqaadka lagu alifay sida macnaha waxa weye maxamed ibnu sacad kitaabkiisa dabaqaad oo kaleeto iyo kitaab macnaha waxa weeye taariikh lagu magacaabay sida taarikh ibn abi khaytama iyo kitaabu taarikh lbukhaari taarikhu lkabiir iyo taarikhu sagiir buu leeyay oo ruwaadda magacyahoodii baa ku yaalla ma aha inuu taarikhdii ummadda kaga hadlayo mana aha inuu kaga hadlayo taarikhdii rasulka sal alay slam laakiin wuxuu kaga hadlayaa ruwaadda ayuu kaga hadlaya magacyihii ruwaaddu kusoo arorinaya markaas wuxuu kuu sheegayaa jarxi iyo tacdiil wuxuu raawi kasta mutaystay marka ma ujeeda waxaa ka mid a kitaabta iyada aljarxu waltacdiil oo ibn abi xaatim uu leeyahay oo matbuuc sagaal mujalad taqriiban ayuu matbuuc ku yahay inkastoo dabcaadku iskala kadisay waxaa ka mid a markaa qaar kutubta qaar waxaa loo kala alifay qaarna daciifkii iyo hiqadiiba waa isku dhex daraya qaarna waxaa loogu talagalay ruwaadda qaybtooda ducafadaa keliya qaarna waxaa loogu talagalay ruwaadda qaybtoodii diqaadka aha keliya ujeeda qaabkaasay u alifeen matala waxaa ka mid a qaybta diqaadka loogu talagalay kitaabu hiqaati lilcijli iyo kitaabu hiqaat ibnu xibbaan uu leeyahay isaga athiqaat iyo kitaab kale oo kitaabu hiqaat isaga la dhoo uu leeyahay ibnu shaahiin saddexda kitaabba waa matbuuc waxaa ka mid a kuwa loogu talagalay ruwaadda majruuxiinta ee wax laga sheegay keliya dacafada basa lagu sheegay waxaa ka mid a kitaabka alkaamil oo ibni cadi uu leeyahy isagana waa matbuuc iyo kitaabkii almajruuxiin oo ibni xibbaan uu leeyahy ujeeda waxaa laga yaabaa in uu kitaabka hal kitaab oo kutubta sunnada ka mida raggooda uu ugu talagalo keliya ujeeda raggii dacafada ama diqaadka oo dhan kuma soo aroorinaysid laakiin kitaab mucayan ah ayaad raggiisa ugu talagelaysa matalan waxa weeye alkalabaadi oo kaleeto abunasr alkalabaadi kitaab wuxuu leeyahay rijaalu lbukhaari la yidhahdo sidoo kaleeto rijaalu muslim oo ibni manja wahi isagana leeyahay rijaalu muslim wax alla wixii muslim rijaashii o dhan buu kitaab dhinac ugu gunayeelay maarka ama waxaad tidhaahdaa ummuhaatu sitta lixda kitaab saxiixaynka iyo afarta sunan ma ujeeda rijaashoodii ayaa gaar kutub lagu khidmeeyey waana inta ugu fara badana loo khidmeeyey waxaana ugu horreeyey kitaabkii ugu horreeyey soo baxaa wuxuu ahaa kitaab yani waxa weeye alkamaal ma ujeeda alkamaal fi asmaaءi الrijaal alikmaal buu la yidhi waa khalad oo cabdilghani almaqdasi baa iskale kitaabka kamaalka wuxuu asal u yahay kutubta lagaga hadlo rijaalu اlumuhaati sitta isagaa asal ah isagaa alif waxaa tahdiibiyey oo ziyaadaad ku daray almizi jamaal اdiin اlmizi fi kitaabihi tahdiib اlkamaal waa maطbuuc isaguna taqriiban waxaan umalaynaya soddon iyo shan mujalad miya ujeeda waxaa isagana soo gaabiyey xaafid ibn xajar fi kitaabihi tahdiib الtahdiib halkaasa laga soo gaabiyey tahdiibkuba haddana sii gaabiyo wuxuu ka sii dhigay ataqriib taqriibkankaas macnaha labada mujalad ah oo halkaasaa laga soo gaabiyey asalkiisu tahdiib tahdiib buu ahaa tahdiibu tahdiibkana waxaa asal usii ahaa tahdiibu lkamaalki mizi tahdiibu lkamaalkana waxaa asal usii ahaa alkamaal licabdilgani almaqdasi cabdulqani almaqdasi waa ninka iskale muqta qaadaa kitaabka la yidhaha cumdat laxkaamka cumdat laxkaamka ninka iskale wey ninkaas isaga marka aad baa loogu khidmeeyey umahatustaa sidoo kaleeta waxaa jira isagana kuwo kaleeton kuwa ahayn oo tahdiibulkamaalkan yani uu lahaan jiray misi waxaa kaloo iyadana soo gaabiyey yani waxa weye culimo kalaa soo gaabisay tadhiibu tahdiib baa jira isagana oo laga soo gaabiyey alkaashif bi asmaa rijaal baa jira oo isaguna uu leeyahay ninkii la odhan jiray adahabi alkaashif bi asmaa rijaal isaguna waxa weye qoladaasu macnaha ku xirayay halkaasu isaguna salkuwey marka kulligeed intaasoo dhan waxaa laga alifay alasmaa almujarada magacyihii ruwaada qaabkay marka u alifan yihiin magacii raawiga ayuu ku siinaya waxayna ku alifan yihiin kutubtaasi asmaada ruwaada xuruuftooday ku alifan yihiin xuruufta ayay ku alifan yihiin raawiga magaciisi mar haddaad dul istaagto waxa uu ku siinayaa marka ardadiisii iyo shuyuukhdiisii iyo wixii laga yidhi matiqa ujeeda mise waa daciif mise waa laisku khilaafsay ومعرفة الأسماء أسماء ذي قرشة ذي يدنا مهم كمتة المجردة إلى الأرتري إيه والمفردة تي لقدونية إلي الرواة قاكد قوردة والكنا كنيوين كإيغنا قرشة ذي وحيالها مهم كمتة كنيوين صوتي سوى سوى سوى شغير عمر رأيه سحلي وحولتي ذا وحوي وكنيوين مجردة ذا كنيوين أيضنا مجردة معناه وحوي وكنيوين أو مفر قار معناه كتبت سيقارها أنا ذو قاها شو كنيوين قار كذا إيه والألقابي laqabyada ama naanaysyaha iyagana naanaysta ruwaadda iyadana inaad barato iyadana waa muhim iyo wal ansaabi nasabyaalkooda ansaabka wuxuu ula jeedaa waa jamcu nisba meesha loo tiiriyo weye yani waxa weye raawiga loo tiiriyo wa taqacu way dhici ansaabtaasi oo waxay u dhaxaysaa ila alqabaa'ili qabiilo in loo tiiriyaa laga yaaba waalawtaani ama waddan baa loo tiirinaya oo ujeeda matala waxaa la dhahayaa attaymi oo kaleeto waxaa la dhahayaa maalan alzahraani oo kalea lo odhanaya alqurashi oo kalea lo odhanaya qabiiladiisii baa loo nisbaynaya alximyari oo kalea lo odhanaya waxaa kaloo dhici karta waddankiisii in loo tiiriyo loo nisbeeyana waa suurtagal oo la yidhaahdo albasri ujeeda alshaami oo kaleeto almadani oo kaleeto almaki oo kaleeto waddan baa loo nisbeynaya meeshuu macnaha joogi jiray baa loo nisbeynaya marka nisbadu ama qabiilaha loo nisbeeyo ama waddan ha loo nisbeeyo iyadana in la barto waa laga marmaan faa'iidadeeda waxaa ka mid a labada raawi oo isku magaca waxaad ku kala saari kartaa nisbada ku kala bixi kartaa nisbada ku kala bixi kartaa wa taqacu way dhici nisbadii ila alqabaa'ili bay u dhici macnaha qabiilo in loo nisbeeyo wal awtaani iyo wadamaday u dhacaysaa bilaadan ahaataya aw diyaacan ahaataya bila macnaha waxa way wadannadaas aw sikakan ahaataya aw mujaawaratan ahaatee afartaa lafdi yacni awtaanta waxaa la yidhahdaa waddanka guud ahaan baa la dhahaa bilaadana wuxuu ula jeedaa middaa mid ka khaasan oo macnaha waxa weye ka hooseysa beled iyo waddan inta yani asal ahaan wax fara faariq weyn uma dhexeeyo laakiin waxaad moodaa awtaanta markuu ku yidhi bilaadu inay ka hooseyso ujeeda oo sida matalan waxa wey ay tahay gobol ahaan oo kaleeto uu kuwa diyaacdana waxaa la yidhaahdaa dhulka uu ruuxu maguurtada maguurtada shayga layhahda diyaaca la yidhaha khaasatan beerta wax soo saarto oo kaleetaa diyaaca la yidhaha nin baa marka waxaa loo tiirinayaa dhulkuu lahaan jiray baa loo tiirinaya dhulkuu lahaan jiray ayaa loo tiirinaya diyaacana taasaa la yidhahda sika kana waxaa la yidhahdaa aslu sika waxaa la yidhahdaa birtan xadiidka ee ay maraan maalaa la yidhaahdo tareenka tareenka birtiisaa sika la yidhahda sika alxadiidiya laakiin wuxuu ula jeedaa baan u malaynayaa dariiquu ula jeedaa ninka in jid loo nisbeeyo waa isla macquul maujeeda jid magicii in loo loo nisbeeyo loo tiiriyo ayadana waa macquul mujaawaradana waxa weeye waa deris shay uu la dersay ayaa loo nisbaynaya ama magaalo ay deris ahayeen ama cid ay deris ahayeen ayaa loo nisbaynaya maara saas wey sidaan soo marna macnaha alxadaa oo kaleeto uu la fadhiisan jiray soo maa la deriskii baa loogu dhexi taymi oo kaleeto uu dhex deganaa jiray soo maa yani la deriskaa uu la dersi jiray ayaa loogu dhexi maara wa ila asanaa'ici waxaa kale u dhacdaa nisbadu waxaa kale u dhacdaa ila asanaa'ici shaqooyinka waxyaalaha ruuxa xirfadiisa asanaa'ic samaynta waxyaalaha uu wuxuu ruuxu sameeyo iyo walxirafi shaqooyinka macnaha sanaa'icda matala waxa way alkhayaat oo kale leeyahy khayaat hebel ibnu hebel alkhayaat baa leeyahy macnaha waxa weye wuxuu tolan jiray wuxuu toli jiray dharkuu toli jiray markaasaa waxaa loo nisbeeyey shaqadiisii iyo dharkuu toli jiray wuxuu samayn jiray macnaha xirfaduna waxa weeye مثلا dharkuu samayn jiray marka markaasa waxaa la yidhi albazaaz ujeeda albazaaz saasoo kalea loo nisbeynaya shaqadii uu qaban jiray ama ha noqoto sanaaco ha noqoto ama xirfo kaleeto ha noqoto beer ha noqoto tijaaro ha noqoto wuxuu qaban jiray baa loo nisbeynaya iyaduna way dhacdaa wa ila sanaa'ici samaynta iyo waxyaalaha la sameeyo ayay nisbadu u dhacdaa walxirafi iyo shaqooyinka wayaqacu fiiha waxaa dhaca yacni waxaan u jeedaa haa nisbada dhexeeda waxaa dhaca alibtifaaqu wاlاshtibaah alitifaaq wاlاshtibaah waad garanaysaa kal asmaa'i magacyadii oo kale buku xalay soo maynaan soo marnay alitifaaq wاlاshtibaah aan soo marnay magaca rawaadu inay iswaafaqaan magacyaha aabbahoodna ay macnaha iska khilaafaan xagga macnaha waxa way ku dhawaaqa dhigaalkana ay iska waafaqaan magaca aabbayaashu nisbadii marka waxaa laga yaabaa inay noqoto mutafiq iyo mushtabi inay gashaa laga yaabaa kaasbaa magacyahan soo barnay oo kaleeto mana waqad taqacu inay dhacaba laga yaaba yani nisbadiibuu weli wadaa inay noqotaa laga yaabaa alqaaban naanays in looga dhigaa laga yaaba naanaystiisiba waxaa looga dhigayaa nisba looga dhigaya ka khaalid ibnu maklad alquطwaani ma jeeda beledkiisu kuufi buu ahaa quطwaantana waxa weeye yani waxa weye naanays bay ahayd waa lagu naanaysi jiray marka wuu ka cadhon jiray wuu ka cadhon jiray marka waa naanays lakin waxa wy macnahaan waxay ku taama garanay macnahaan waxay ku taama garanay lakin waa naanays buu lahaan jiray wy naanaystiisiibaa marka waxaa looga dhigay nisba looga dhigay alquطwaani baa layidhi saas wey wa macrifatu asbaabi dalika waxyaalaha muhimkaa waxaa ka mida sidoo kaleeto wa min almuhimidi bay ku xidhan tahay kulligeed waxay ku xidhan tahay wa min almuhimi waxaa ka mida iyadana macrifatu asbaabi dalika intaasoo dhan sababkeeda ood garato ayaa ka mid a waxyaalaha muhimka macnaheeda waxa weye macrifatu asbaabi dalika alqaabta ama ansaabta nasabiy nisbada daahirkeeda iyo baatinkeedu uu iskhilaafsan yahay sababka keenay inaad garato ma jeeda ila waxaan idhi waxaa laga yaabaa nisbadu daahirka koreo kasoo degdegaya inaysan ahayn oo macno kaleeto oon fahamka usoo degdegayni inay tahay nisbaduna muuqaalka kore ka muuqda inaysan ahayn baa laga yaabaa sidaa daraaddeed sababkii keenay nisbadan ma wadan baa ujeeda uu deganaan jiray ma shaqo uu qaban jiraybaa maujeeda ma deris ahaan baa keentay oo uu la dersi jiray maujeeda inaad barato oo aad barataana waxay ka mid tahay waxyaalaha muhimkaay ka mid tahay kutub macnaa wax way ka shaqaysana waa jirta saas wey kutubuu gooniha baa jirto markuu nisbada ku sheego nisbaday ku ratiban tahay wuxuu ku odhan matalan attaymi markaasu wuxuu kuusoo aroorinayaa nin kasta oo macnaha waxa wey nisbadaa soo gelay sulaymaan ataymi buu keenaya markaas wuxuu ku leeyahay sulaymaan ataymi nusiba ila ataym liannahu kana yani yaskunu macahum saasuu ku ohanaya walaysa min qabiilati taym saasoo kale ku ohanaya yani sababkii loogu bixiyey buu kuu sheegaya wuxuu ku soo qabanaya matala alkhayaat markaasuu ku leey hebel ibnu hebel alkhayaat khayaat waxaa loogu bixiyey wuxuu macnaha waxa weeye toli jiray dharka kutub noocaasa jirta oo macnaha waxbay ka shaqaysa wa macrifatu lmawaali min aclaa wa min asfal waxyaalaha muhimka waxaa ka mid ah macrifatu lmawaali mawaalida barashadoodii in la barto mawaalidaasoo min aclaa kor ah iyo min asfal hoos ah ama hoos ha ahaadeen ama kor ha ahaadeen mawaalidaasoo birriqi addoonnimo mawaali ku noqday aw bilxilfi ama iskaashaanbuursi ku noqday ujeeda xilfi ku noqday aw bilislaami ama islaamnimo ku noqday macnaha waxuu ula jeedaa waxaa jira markii lagu odhaado lagu yidhahdo matalan hebel ibnu hebel mawlaa hebel baa la odhanaya matalan malik ibnu anas mawlaa bani subayx baa la odhanaya mawlaa bani subayx mawlaha waxaa loola jeedaa ama aabihii bay xoreeyeen ama isagay xoreeyeen mawaalida min aclaa wa min asfal wuxuu ula jeedaa min aclaada mawaalida asal waxaa la yidhahdaa addoommadana waa la dhahaa sayidadana waa la dhahaa sayidkana mawlaa baa la dhahaa addoonkana mawlaa baa la dhahaa la xoreeyey ninka la xoreeyeyna mawlaa baa la dhahaa sayidkana mawlaa baa la dhahaa walmawaali min aclaa muxuu ku wadaa marka sayidyadii buu ku wadaa min asfaltana wuxuu ku wadaa kuwii la xoreeyey buu ku wadaa labadaba marka inaad barato muhim wayaan buu kuleeyahay waxay ku timaadaa marka almuwaalaat waxay ku timaadaa ama riqi bay ku timaadaa oo asalkiisiibuu addoon u ahaa markaasuu xoreeyey way asbaabtay ku timaaday ka mid a ama xilfi bay ku timaadaa oo ninkanuu qabiilkanuu la deganaan jiray markaasuu qaaraanka la bixin jiray ujeeda ayagu ka tirsanaa markaasaa sidaa daraaddeed iyaga loogu nisbeeyey ayadana xilfi baa la yidhaahdaa ama waxay ku timaadaa islaamnimay ku timaadaa oo isagaa islaamiyey gacantiisuu ku islaamay ama qabiil gacantiibuu ku islaamay ama nin gacantiibuu ku islaamay markaasaa loo nisbeeyey mawlaa banii fulan baa laodhanayaa maalan mawlaa banii fulan waxaa laga yaabaa inuu ninkii islaamiyey oo qabiilka ah ee gacantiisa kusoo islaamay waxaa laga yaabaa inuu ahaa xilfi iyo heshiis uu ka dhaxan jirayo ninku qabiilka uu ka tirsanaa oo macnaha qaaraanka uu la bixin jiray laakiin uusan nasabahaan uga tirsanayn waxaa laga yaabaa inuu asalkiisii addoon ah ama awyadii ay addoommo aheen oo la xoreeyey intaba waa suurtagal macna saasay macnaha wilaayadu asalaan ku timaadeen wa macrifatu lmawaali mawaalidaasoo kor ka ahaaday iyo min asfal horka ah biridqi ku noqday mawaalida addoonnimo ku noqday oo sabab sabab riqi baa keenay ama bilxilfi ama heshiis oo qabiilku ka tirsanaan jiray islaamkiina muu hesheey oo bilislaami kada hoos buu kaga tagay wamacrifatu likhwati walakhawaat iyaduna waxyaalaha muhimkay ka mid walaalada gabdhaha iyo ragga iyagana in la farto waxyaalaha muhimkay ka mid tahay maaa yani masalan waxa weeye yani maxamed ibnu siriin oo kale imisaa la walaalo ahaa lix baa la walaalo ah baa maxaa la kala dhihi jiray hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel saas laba muhim wey waxyaalaha macnaha muhimkaada ka mid wamacrifatu aadaabi shaykhi waalib sheeka aadaabtiisa iyo ardayga aadaabtiisa inaad baratana waxyaalaha muhimkay ka mid ila mid wakasta aadaab bay leeyihi aadaabna waa ka dhaxaysaa aadaabna ardaygaa la gooniya aadaabna sheekaa la gooniya aadaabta ka dhaxaysa masalan waxaa ka mid a yani waxa weye inay niyada wada hagaajsadaan oo sheekuna uu niyada hagaajisto o ikhlaas la yimaado ardayguna wuxuu baranaya ikhlaas la yimaado waa mushtari waxaa ka mid a in macnaha waxa weye uu iska dahiraan labadooda oo ay nadiif ka noqdaan aqraad addunya ujeeddo adduunyo inay macnaha waxa weye ka nadiif noqdaan xaaladoodana inay hagaajiyaan yani akhlaaqdooda iyo dhaqankooda iyo inay hagaajiyaan waa mushtarak saddexaas ka sheeg sheekhu wuxuu la gooni noqonayaa buuri inuu ardada maqashiiyo oo uu wax u akriyo markii loo baahdo ousan macnaha waxa weye warwareejinin ujeeda sidoo kaleeto waxaa aadaabka hadduu joogo waddan looga cilmi badan dad ka cilmi badan ay joogaan dadkii ka cilmi badnaana ay cilmigii iyagu gudanayaan oo ay sheegayaan inuusan macnaha waxa weye isu soo muujinin ujeeda oo uusan macnaha waxa weye banaanka isu soo dhigin oo boodkii culimmadu ay lahaayeen uusan iskeenin maare haddii dadka cilmi badan oo booskii qumaya ay jiraan maare saas bal markii ardada u yimaadaan waa inuu yidhaahdo sheekhay baad u tagaa saasaa ka mida buu leeyahy midda kaleeto waxaa ka mid ah aadaabta sheekha in uusan cilmiga baritaankiisa uusan uga tegin ardada niyadoodu way xun tahay niyad xumi ardadooda ku tuhmaayo iyo ujeeddo adduunyo oy leeyihiin daraaddeed inuusan cilmiga baritaankiisa uga tegin maale maxaa yeele xilkaa isaga lama saarin waxaa la baray dadka waxbar baa la baray yaa la fari maale laakiin niyadooda wax ku qiimay oo wax ku dhis lama barin looma dirin maale waxaa ka mida buu leeyahay markuu macnaha cilmiga usoo fadhiisanayo majliskii imaanayo inuu soo dahaaro qaato oo si deganaan ay ku jirto oo usoo fadhiista maale oo isagoo taagan ama suuqa socda ama degdegaya inuusan xadiidkii u sheegin ardada ujeeda waxyaalaha aadaabtay ka mid ah in macnaha waxa weeyaan si degan oo cilmigii ku siiyo ardada maal waxaa kale uu leeyahay waxaa ka mid a aadaabta sheekha hadduu isaga cabsado inuu halmaamay ama uu yacni fahmigiisii tagayur ku yimid inuusan u waramin axaadiista uu ka gaabsado sidaan horeyba usoo marnay waxaa laga yaabaa ninka inuu xifdigiisa horey wanaagsanaa jiray laakiin gadaal dambe ikhtilaaf ku dhacay ujeeda xaalada ikhtilaafku ku dhacay inuu ka gaabsado marka mar hadduu isuusan isugu dardarmanin oo axaadiistiisii hore aysan u aafaynin axaadiistan dambe ee macnaha isku dardaray maa inuu ka gaabsadaa fiican buu leeyahy ardayga iyadana wuxuu ku gooni yeelay oo uu gooni ah uu leeyahay inuu sheekiisa weyneeyo oo uusan ka xanaajinin ujeeda inuu sheeka macnaha waxa weeye aadaabtiisa ilaaliyo usan kala xanaajinin waxaa ka mid ah inuu macnaha waxa weeye isagu wuxuu soo bartay iyo sheekhu wax ka soo faa'iidaystay uu ardada u tilmaamo o isagana ku hanuuniyo waxaa ka mid a buu leeyahay xishood iyo kibriya islamaynan midna inuusan ku xambaarin inuu tegey waxbaad baratay iyo maaragtay isla madaxweyni inuusan uga tegin inuu majaalista cilmiga yimaado ujeeda wax alla wuxuu maqlayna si macnaha dhamaystiran inuu iyadana uu qabto oo uu qoro ama uu qabdiyo sidaas weeyaan waxaa ka mid ah aadaabta sheekh ardayga looga baahan yahay wixii uu soo barta uu bartay inuu sugo oo uu ku sameeyo mudaakara mudaakarada waxa la yidhaha ardaydu intay soo wada fadhiistaan inay mawduucii ka wada doonaan ama axaadiistii ay isxusuusiyaan oo hebel uu soo akri la yidhaha hebel uuna soo akri la isu dhegeysto taasaa mudaakarada la yidhaha waxay ka mid taha waxyaalaha aada uga qayb qaata inuu nasku qalbigaaga ku sugmo ama shayga siduu yahay inaad u baahan maayo laakiin haddii halkaa uu kugu dambayso waa adag tahay iyadoo faahfaahsan insha allah tacala u tegi doona وسن التحمل والأداء وحيانا هكوين كائن الله تكبر وحمل كمدا سن التحمل دأذا حديث كالغو قاتو الغو حمبار إيا والأداء دأذا لغو بطو دأذا شرطي أه وحديث كالغو قادن كرا لغو قادن كرا وجدا وحافظ أغنيها وح شرطي أمالي لكن شرطي وحوي التمييز نينك حديث كالقادن يا يهي نين وحكلا صوعي وحكلا قرانا يا معناه inuu sanahay sagiir aan waxba kala garanayn waa inuu sanahay da laakiin shardi maaha waxaa laga yaabaa ruuxu inuu yani ciyaalka qaarkood iyagoo toddoba jir ah iyo caqligooda dhamaystirmaya oo wax macnaha qaban karaan qaar waxaa laga yaabaa iyagoo sideed jira qaar toban jira sida ilahi subxaana watacaala macnaha waxa weye ugu kala sii u kala siiye maa marka da ama sini maxduud ama jiro da-da gudashada xadiidka la gudanaya iyadana sidoo kaleeto wey laakiin muxadidiinta caadi waxaa u ahaan jirtay inay ciyaalkooda yeeyankaa ay keenaan macnaha majaalista xadiidka lagu sheegay cilmiga inay isla fadhiisiyaan faa'iiday leeda faa'iidadeeda waxa weeye kow ardaygu horta waa ka caada yeelanaya ilmaha macnaha masaajidka looga caada yeelo yacni caadi bay u noqonaysaa marka dambe inuu maartay uu soo fadhiso ta kaleeto waxa weeye yacni jawigaasi uu ku dhex korayo mustaqbalka noloshiisa qeybkiisa ka qaadan doonta saa daraaddeed bay u keeni jirta haddii marka uusan sinu tamyiis gaadhin lama odhan jirin xadiid inuu nin macnaha xadiidka maqlay oo kale samica oo kale lagama cabiri jirin waxay odhan jireen xadara almajlis xadara hadday ku yidhahdaan macnaha waxa weeye waa nin aan mumayis mumayis ahayn yaa majliska macnaha fadhiyey mumayis muusan ahayn markaa way macnaha si ay u kala saaraan macnaha mumayiska kii kale shardi maaha marka ninku xadiidka markuu qaadanayo inuu muslim yahay hadduu xataa xaaladda kaafir u yahay oo xadiidka uu xambaaro markaa kadibna isagoo muslima uu gudo waa xadiid waxaa daliil ah xadiidkii abu sufyaan soo garaysan xadiidkii dheeraha ee bukhaari ku jiray fii xaalati kufrihi xadiid riqla fii xaalati kufrihi buu xambaaray goorta uu gudanaya uu sheegayna markuu islaamay ka jiro shardi maa marka xaalatu taxamul markuu taxamulayo inuu muslim yahay xataa shardi maa saas weeye وصفة كتابة الحديث وحيالها مهمة إلا بصوحة كاملة صفة كتابة الحديث حديث كقريتان كيسا سيدة الله قرأ iyo wa cardihi bandhigiisa yacni muxadidiinta caali waxaa u ah oo kutubta makhduudaadka makhduudaadka waxaa la yidhahdaa kutubtii ku qoran khadii culimada ku qoran oo weli macnaha la dabcinin makhduuqaadkooda markaad u tagta markaa qaab bay u qoran yihin qaab ay iyagu ku heshiiyeen oo u qoraan baa jirta waxaa ka mid a qaabkay u qoraan wuxuu leeyahay inuu xadiidka si cad iyo farcad inuu ku qoro oon ishkaal ku jirin haddii uu saqad wax ka dhacaan oo u baahdo inuu idaafeeyana qaybta ka banaan waraaqda gacanta bidixda ah yuu macnaha waxa weeye kaga qorayaa qaybtii meesha ka maqnay matala wuxuu samaynayaa intuu khad saa u jeexo oo meeshii macnaha waxa weye uu geliyo banaanayd ee xuruufta ka dhacday oo khadkii uu jeedo jiido ayuu macnaha waxa weye u jeedinayaa dhanku wax ku qoray dhanka midigtaa waa inaan xusulay haddii dhankaasi ka buuxsamana dhanka bidixda aha kaga qoro oo ujeeda aadaabtooday ka mid tahay qaabka wax u qori jireen maana sifatu kitaabati alxadiid baa la yidhahdaa iyo waa cardihi bandhigiisa cardigana waxaa la yidhahdaa inuu macnaha waxa weeye ardaygu markuu kitaabka qoro oo sheekhiisa uu ka qoro uu kuwii uu u bandhigo wuxuu qoray iyo inuu isgarab dhigo wixii uu kasoo naqliyey kitaabku kasoo naqliyey si uu u hubsado waxyaaluhu ka tegey iyo waxyaalaha ka dhacay iyo waxyaaluhu si khalada u qoray si uu u soxo kitaabka waa inuu u bandhigo kitaabkii uu kasoo qoray ama isagu labada kitaabba ha isu fiiriyo oo kolba jumla ha isu fiiriyo ama sheekhiisa ama arday kale ii fiiri intuu yidhahda ha ku dul akriyo waxaa laga maarmaana kitaabkaasi inuu muqaabaleeyo cardiga taasaa loola jeeda marka cardigu sidaas ayib wa samaacihi iyo maqalkiisa waxyaalaha muhimka barashada waxaa ka mid ah sifatu samaacihi maqalka xadiidka la maqlo iyo sifadeeda xadiidka markaad dhegaysanayso macnaha waxaa loo jeeda samaaca aadaabtiisa waxaa ka mid ah markaad dhegaysanayso inaadan meelo kale ku shuqulayn ujeeda oo wax qorqorin macnaha sheekii baa xadiidkii yeedhinaya ama akriyaya adiguna waxyaalo kalaad iskaga mashquulsan tahay ama lama dulmaysan taha waa seexad ujeeda waa dulmaysan tahay hadhowta adoo intaad ka seexatay oo hurdo bogatayba hadhow markii la kaakacay yaa waxaad ka dhigteen in meeshii fadhiyo xadiidkii waad wari maagtay marka riyariyuu kugu ahaa waxbaa kugu soo dulduulay markaasoo istiri xadiidkii sheeg maxaad sheegi waxaad sheegi ma jiro sifatu samaaci sidaas wey waa inaad macnaha waxa weeye aada bixiso dareenkaaga kulligii waa inaad sheekaya wuxuu sheegaya aada siiso samaaxa sifadiisa ayay ka mid tahay maana inkastoy jiri jireen muxadisiinta qaarkood oo intay iska seexdaan haddana waxaana wuxuu sheekhu leeyahay oo dhan qaban jiray imaam daaraqudni baa ka mid daaraqudni uu iska quurin jiray intuu iska seexay hadhowta markay ardadu yidhahdaan wadaamad hurdee maxaad adigu sheegi iga dhaways ku dheh markaasuu kulligii u wada marinaya daakiradiisay ka mid tahay cajiibka inkastoo rag noocaasa jiri jira haddana waxa way ma badna wa ismaacihi wa sifatu ismaacihi maqashiintiisa xadiidka la maqashiiyo isagana sifadeeda oo la barto waxyaalaha muhimkay ka mid tahay yacni samaacihi waa maqalka ardayga dhageysanayo wey ismaacna waxa weeye waa sheekha maqashiinayo sheekhana waxaa laga rabaa isaga laftiisu inuusan darteed ku dhulmoonin ujeeda oo uusan ka seexanin ama isagoo lagu dul akrinayo ardadii macnaha waxa ay ku dul akrinayaan inuusan waxyaalo kale ku mashquulin saasaa loo bahay maxaa yeelay ardaygu wuxuu akrinayo waxaa la doonaya sheekhu inuu saxo inuu saxaa la doonaya oo meelaha khaladka sheekhu ardaygu ku yahay inuu ka saxaa la rabaa iyadana waa muhim waalrixlati musafarka iyadana muhim ah fiihi xadiidka dhexdiisa loo safra fiihi fasamac macnaa xadiidka inaad soo maqasho inaad u safarto macnaha waxay samayn jireen muxadijiintu marka hore ninku wuxuu arday u noqonayaa shuyuukhda joogta waddankiisa axaadiistooda markuu ka wada dhagaysto ayaa marka wuxuu aadayaa waddamo kale si uu cilmi kuwana aysan haysan u soo barto ciraaqoo kale u aadayaa kuuf oo kale u aadayaa makoo kale u safaya halkaasuu marka cilmi ziyaadaa kala imaanaya macna wa tasniifihi iyo qaabka loo alifo cilmigii iyadana inaad barto waxyaalaha muhimkay ka mid tahay sifatu tasniif sida wax loo alifo imaa cala almasaniidi in lagu alifo aw awil abwaabi ama abaab baababi baababyaalka in lagu alifo awil cilali ama cilooyinka in lagu alifo awil atraaf in lagu alifo kutubta ay culimada mualifiintu ay alifeen musanifiintu imaa masaaniidda in lagu alifo masaaniidda waxaa loola jeedaa kutubta ku alifan in saxaabi kasta axaadiistuu wariyey aada dhinac u dhigto meel aada isugu geyso haddana saxaabigii kalaad u imaani ma axaadiistuu wariye oo dhan baad meel isugu geynaysa masaaniidda sidaasaa laha masalan wuxuu odhanayaa abubakr asidiiq xadiid kastoo abubakar u wariyey buu halkaa ku qoriyay ama daciif ha noqdo ama saxiix ha noqdo markaasaa wuxuu noqonayaa odhanayaa cumar ibnu khadaab cumar ibnu khadaab axaadiistuu wariye oo dhan buu halkaa ku keenay kutubta noocaasoo kale u qoran baa masaanida la yihahda waxaad ka garanaysaa musnadu imaam axmed oo yaalla maaragtay markaas maktabaadka yaal ama waxaa lagu alifayaa abwaab bay ku alifayaan abwaabtu waa sida kutubtan fiqiga u alifan sidoo kaleeto sida yacni waxa weeye ummahaadka oo kaleeto muslim iyo bukhaari iyo sunanka wuxuu u alifaya kitaabu tahaara baabu lmiyaah buu ku odhanaya baabu lwuduu markaasu wuxuu ku keenayaa halkaa axaadiistii ku soo aroortay weyse oo dhan ama axaadiistii biyo kusoo aroortay oo dhan ee ka hadlaysay halkaasu suga keenay ama ha ka hor timaado ama macnaha waxa way ha ayido halkaasu suga wada keenay waxaa la yidhahdaa cala alabwaabi alfiqhiya kutubta ku alifa wey kutubta cilalka ku alifana waxa weye xadiidkii buu soo aroorinaya masalan wuxuu baabaysanayaa xadiidka masalan munqatic ama mursal buu baabaysanaya markaas halkaa xadiidkuu kusoo aroorinaya axaadiistii cilo lagu sheegay irsaal oo dhan buu halka ku keenay markaasaa xadiidka iyo duruqdiisii iyo ka hadalkeedii buu halka kaga wada hadlaya kutub alcilal baa la yidhahda waxaa ila alaan maaragtay kollay ugu muhiimsan kitaab imaam daaraqudni uu leeyahay leeyahay kitaab alcilal abu xaatimna kitaab uu leeyahay kutubta atraafta ku alifan iyadana waxa weeye atraaf alxadiid xadiidka faraqiisa ugu horeeya ayuu ku alifaya faraqa ugu horeeya ayuu ku alifaya masalan wuxuu samaynayaa xuruuf ulmicjam inuu ku alifan waa suurtagal oo uu yidhahdo masalan wax alla wixii xadiidkii ba ka bilowdoo dhan ayaa wuxuu ku odhanayaa masalan baabu ba buu ku keenaya ba markuu ku keeno xadiidkoodoo dhamaystiran kuuma keenaye darafka ugu horeeya intuu xadiidka ka sheego qay jumlada ugu horeysa iyo marka wuxuuga keenayaa asaaniidii xadiidka iyo meesha xadiidkaasi uu kutubta waaweyn kaga yaal waxaa ugu muhiimsan kitaabu yani tuxfat alashraaf oo uu leeyahay mizzi saddex iyo toban mujallado waxa uu isugu keenay axaadiista ummahaatu sita kulligood buu kusoo uroriyey xadiidkii buu ku sheegaya darafkiisii markaasu wuxuu ku leeyahay saxaabigii wariyey yuu sheegaya taabicigii ka wariyeyna waa sheegaya markuu intaa sheego wuxuu sheegayaa marka yaa soo saaray bukhaari xagee buu kusoo saaray kitaab hebel baabkee kusoo saaray baab hebel halkaasuu kugu qoray muslim baa soo saaray kitaab hebel baab hebel raqam hebel saasuu ku qoray yani waxa weye xadiidka markaad doonayso inaad masaadirtiisii dul istaagto ayaad adeegsanaysaa marka kutubta asraabta ku alifana waa saas ومعرفة سبب الحديث وحيانا منك وحا كمدا معرفة سبب الحديث حديث كالسبب كيسا الله يعني حديث كالسبب ككيني قصة حديث وقصة أروريبا سبب الحديث لله وما ماشي لغيرها القرآن كلا سبب النزول يا حديث لغيرها هذا سبب الورود وقد صنف وحا ألفين فيه سبب كسبب الحديث كا. بعض شيوخ القاضي أبي يعلى ابن الفراء أبي يعلى ابن الفرا شيوخ ديسي قيمة كم إلى أياء اللي في حافظ وصل وحكول هاي هو ح- من حنبلي أولي مركا شيوخ ديسي قيمة كم إلى أياء معناها بابكا وحكاها اللي في أصول الحديث معنا وصنفوا وحي ألفين في غالب هذه الأنواع نوعيها انتو ضبنا كتابك ألفين noocyada muxuu ka wadaa macnaha ka soo bilow khaatima ka soo bilow khaatima laga soo bilaabay ilaa halkan laga soo gaaro intii nooce uu tirinayay mid kastaa intiisa badan waxa weye kutub u gooni aji asmaadii mujarada ahay kunyadii ujeeda alqaabtii ansaartii yani waxa weye ikhwa walakhawaadkii ujeeda wax alla waxaasoo dhan sifat lxadiid oo kale kitaabat alxadiid oo kaleeto baab kasta intooda badan kutub u gooni oo laga alifay baa jirta وهي مداسي iyadu macnaha waxa weeye midan macnaha waxa weeye khaatimada ka dambaysay khaatimada in alla intii ka dambaysay naqlun waa uu soo guurin buu guuri maxdun oo baraxla waa uu soo guurguuriyey mooyaane wax ra'ya kuma darsanin wey kumana sharxin daahiratu tacriif oo macnaha waxa weeye tacriifinteeda iyo qeexinteeduna iska muuqato mustaqniyatun oo ka kaaftoon cani tamhiili inaan miitaal lagu sameeyana waa ka kaaftoontaa وحصرها كوبينتيدو كوبينتيدو oo in la koobana mutacasir waa adag yahay macnaha waa anwaacdaasi in la koobo waa waa waa waa adag tahay waana maxaa yeele waa fara badan tahay aad bay u fara badan tahay sheegidda aad ku sheegayna wuxuu ku waa ruusul aqlaam canaawiintii unbaan ku siisiyey buu maxaa yeelay waa daahiratu tacriif qeexideedu waa iska muuqataa in lagu qeexo uga baana waa iska caddahay macnaha wey in miisaalo laguu sameeyana iyadana waa ka kaafsoontaa maxaa yeelay shayga miisaalka loo sameeyay waa shay qarsoon oo adag wey shaygu mar hadduu sahlan yahay waa haniyun can itamhiil sidaas way macana wahiya midal naqlun waa soo rarid maxdun oo baraxla waa uu iska soo guuriyey macnaha daahiratu tacriifi soo rarideedu macnaha qeexideeduna waa iska muuqataa waa daahir mustaqniyatun waa ka kaafsoontaa can itamhiili miisaal u yeelid wa xasruhaa koobideeduna mutacasirun waa adag tahay ee fal turaajaca loogu nasaburi lahaayada مبسوطاتها كتب في هذا الدردر هلو راسلو إذا معناه واحد وهي تدريب الراوي مقدمة من صلاح كتب تهوى الوقت بالمرة والله إلهي أي الموفق كوحافجياء والهادي إساقا هارونيا لا إله مثل عبد حقه وعبد مجري إلا هو إساقا مويا ساسو مركا حافي كوكا بكوي إلهي أجرى كسيو إساقيا أنك با وحوي إن شاء الله تعالى صنوغتكم إنان إن شاء الله تعالى laakiin waxaa loo baahan yahay intaynaan gaadhin hadtaa wixii halkan ka bilowda kutubtu waxay noqon doonaan kutub ka waaweyn kutubtii hore funuuntan taate hadda aan sida kooban kusoo marnayna ama musalaxaadkaana ayagoo ka waasacsan baan mari doonaa noocyo ayagoo macnaha waxa weeye ka faahfaahsan haddii asaasiyaadkii hore marka aadan xusuusnayn waxaa adkaan doonta sidaad faa'ido ugala tag haddaad kitaabta oo dhan aad wada goobjoog ka ahaato oo asaasiyaadkii hore aadan soo qabanin waxaad kaan doontaa si aad faa'iido quman ood ugala dhex baxdo ama aad ugala tagto sidaa daraaddeed waxaan ku nasaxin lahaa yacni labadii kitaab een soo marnay intaynaan kuwa dambe bilaabin ha laysugu soo celiyo hana lasoo musaaraxaysto hana lagu soo ceshado insha allahu tacaala markaan soo noqona insha allahu tacaala waan bilaabi doona wabillahi tawfiiq kitaabka aan bilaabi doonana insha allahu tacaala ama wuxuu noqon doonaa baaxiska ama wuxuu noqon doonaa taysiirka taysiiru musalaxa wabillahi tawfiiq walaalayaal halkaas waxaa noogu dhammaaday duruustii taxanaha ahayd ee kitaabka allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuuna waafajiyo ku dhaqankeeda manshuuraadka kale ee maktabadda maanta waxaad ka dalban kardhaa bogga internetka ee cinwaankiisa u yahay www maanta net ama tilifoonnada kale ah eber eber afartan iyo shan sagaashan iyo sideed toban iyo labo toban iyo lix afartan iyo afar ama eber eber afartan iyo shan soddon sideed sagaal sideed sagaal afar iyo toban assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh